burburka ka dhacay waddanka waxa uu saameyn ku yeeshay adeegyada ay muwaadiniinta heli jireen sida warqadaha dhalashada aroosyada dhaxalka furiinka iyo kuwa kale oo ah xugaha muwaadinka ay keedin jirtay dowladda hoose balse muddo dheer dalkeenna ayaan lahayn wax xug kaydin ah oo loo sameeyey muwaadiniinta dhalanaya iyadoo taasina ay keentay caqabada badan agaasimaha waaxda daddhigista ah dowladda hoose ee degmada baydhabo ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay waaxda u qabato bulshada muhiimadda ay waaxda u leedahay muwaadiniinta iyo sida dadka uga adeegaan waxaad dadhigista ee meqobdaase ee melarayuse ee dhalashii sugnaan ee bulshada anqabadaas ansuubiyaas yar iyo wiin ee waxaad dadhigista mee kaloo leta oo qobadaase ee shahaadooyinka sida guurka iyo furiinka dhalashii sugnaanta mayba horta ee qof waliba oo muwaadin qof waliba muwaadina ee may muhiim ee inti usa lahaada xog dhamaystiran dhalashadiis intus haysada iyo sugnaanta may cadayaasahan qofkaasi meeluska dhaladii meelusa kujeeda waqtiga dhaladii may meeluska dhaladii yaa cadayaasa dhalashada sugnaanta dhalashada sugnaanta ee qofka markii uusan baahanyay intuusa subsada ee processa jira intuusa maraw hamara intuusa oo waxaad intinkoyna haddan ka bilaaw melarayus dadka wiin dadka wiin oo daadiyo 15 walaay inaas ku oo wiin marka hore mehe maraayna cid maraayan ilamaha u qaadanaha clearance cid ah warqad ah lanka warqadaas xafiiska sheene lanka markaas marka macadaas ahayn lanka wali usii melarayus qof oo demburan gali qof oo melarayus dembahan gali cadaas hadis warqadaas nishan yani qof warqadaas in wadana systemkan ma migiliyo melarayus ma ogolaado hal mid ma dil karo ma ciyaalka yarar automatic melarayus clearance cid may ku fudow automatic xafiiska ku wayan dhalashadii oo meelgaayso wayn suubiya systemkana ma mikirinaha 15 walaay ka bilaawda ilaa meelgaayos 15 walaay ku yar oo dadka dhalashada ee automatic marka diiwaan geli suba system ogolaade meelgaayos meelgaayos ogolaade laakiin tuma ishan sin walaay ku wiin systemka markii la qofka diiwaan gelida qofka markii uu dhalashada fadow haddaba wadna oo fadaanaya systemka intaan waxa ka daranaa meelgaayos qayb ciyaalka oo isbitaalada ka dhaladayaan oo isbitaalada yaalka dhaladayaan ee fadaan ahe isbitaalada iyo msiyaajyada magaalada baydhabo intii una siina ee melarayus uusara oo ka train garayn oo qaabkii oo xogtaasaan kuyi fadan ee waxaad dadhigista ee melarayus wale inku muhiim ee qobsoo may ku mid ee intay keedada xogta bulshada xilli hore ee meelku yaabay qofka dhalasho maanula la sameeya jari maanula qaade hoolka dhunta mise computerkaasay laga sameeyahaa mise meel laga shaqaada computerkaasay damcilada qoyta xogtaasay makaasita dhuntii hadda laakiin ma isticmaalaan ahan system network eh caalami eh oo qofka laga diiwaan geliyo melarayus xogtis oo guud la geliyo bulshada meenka baaqay oo degan magaalada baydhabo iyo nawaaxisha intiyo xog melarayus samaysadan melarayus dhalasha iyo sugnaantiyo